guddiga doorashada galmudug ayaa maanta mar kale ku dhawaaqay in dib ay u dhacday doorashadii madaxtinimada maamulkaasi oo la rajaynayeen berito ay dhacdo waxayna ay shaaciyeen in ay ilaa iyo saddexda bisha soo socota ay dib u dhacday doorashadaasi dibudhacaana waxa uu yimid kadib markii uu burbur ku yimid wadahadalada galmudug iyo ahlasunna uu khilaafkooda u ahaa caqabada ugu weyn ee horgudban doorashooyinka iyo xasiloonida gobolka warbixintan waxaa inooga diyaarisay waryahayga saare cabdi axmed kadib kulan maalmo socda ayna garwadeen ka ahayd dowladda dhexe federaalk ee soomaaliya ujeedkiisana uu ahaa in lagu dhexdhexaadiyo dhinacyada maamulka galmudug iyo ahlu sunna wal jameeca ayaa haatan waxaa soo baxaysa in kulamadaasi aysan noqonin kuwo ay kasoo baxaan wax weyn oo miro dhala waxaa dhanka galmudug wadahadaladaasi dhankooda wafdiga hogaaminaya wasiirkii hore ee dastuurka iyo dib heshiisiinta ee maamulka galmudug cismaan maxamed cali waxa aan weydiiyey ugu horreyntii haddii wadahadaladaasi ay ku tilmaami karaan galmudug dhankeeda kuwa gebi ahaanba burburay iyo haddii kale kelmadaas burburka inay wax burbureen aniga ma dhihi karo laakiin natiija kama soo bixin waa run burbur waxaa la dhihi karaa markii inta la ishor fariisto oo dadku doodaan oo kabacdi wax laisku sujuudo oo markaas waxa weye lagu kala tago marka heerkaas ma gaarin maadaama ana ishor fariisan oo aanan inta ishor fariisan aanan waxna ku heshii waayin weliba waa burburta lama dhihi karo natiija kama soo bixin laguma guulaysan ishorkeenkaas in maaragtay natiija kasoo baxdo laakiin waxaan rajeynayaa faysas labaad ama wejiyo labaad marxalado labaad in mustaqbalka la aadi doono marka hadda madaxweynaha galmudug la doorto oo dowladda cusub oo galmudug la dhisaayo in markaas lala yimaado initiative kale oo nimanka walaalaha lagu soo dumayo ay soo mid noqdaan dhanka ahlusunna waljameeca madaxa ahlusunna waljameeca ee gobolada dhexe sheekh maxamed shaakir cali xasan oo hogaaminayay wafdiga dhankooda uga qayb galay kulanka ayaa markii ay dib ugu soo noqdeen magaalada dhuusamareeb wuxuu sheegay in shirkii uu burburay oo ay dowladda dhexe sabab u noqotay inuu burburka yimaado arrintaa waxaa hagaldaaciyey dowladdii federaalka ee hore waxaad moodaa dowladda federaalka ee hadda cusubi hadal ka soo baxay habeen dhoweed inay kala qodobkii laftiisa iyada lafteedu ku socoto waa ka waaninaynaa galmudug ayaa waayadan waxa ay gashay jahwareer iyo qalaanqal siyaasadeed waxaana baarlamaanka maamul goboleedkaasi intay fadhiisteen ay ka qaadeen xilkii madaxtinimo ee maamulkaasi madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariim xuseen guuleed kaasi oo dhinaca kalena aanan xiriir wanaagsan uusa kala dhexeen ururka ahlusunna waljameeca oo ayaguna samaystay sida ay sheegeen maamul gobolada dhexe degmooyin ka midana ku xoogan kuwaasi oo markaasi cabdikariim xuseen guuleed u arkayay inuu xiriir fiican la lahaa madaxweynihii dowladii hore ee meesha ka baxday islamarkaasina taasi ay keentay in dhinacyadu ay sii kala fogaadaan laakiinse haatan oo la joogo dowladda cusub ee soomaaliya ee maxamed cabdulaahi farmaajo oo u muuqata inay soo dhoweynayso maamulka ahlusunna waljameeca ayaa waxa ay damacsaneed in dhinacyadu ay isu keento oo kulan ay wada qaataan laakiinse kale aragti duwanaanshiyaha iyo waxqaybsiga sida uu noqonaya awoodda ee dhinacyada ahlusunna iyo maamulka galmudug ayaa waxay u egtahay xaajadu inay ka qara weyn tahay in maalmo khilaafkeeda lagu soo gunaanado waxaana taasi laga dheehan karaa kulanka horudhaca ah ee aanan wax miro dhal ah laga gaarin toddobaadyo kadib waxaa xusid mudan in doorashooyinka maamulka galmudug ee madaxweynaha maamulkaasi uu yeelanayo oo la doonayo inay dhacdo soddonka bishan oo maalinta berri ah ay dib u dhacday ilaa iyo saddexda bisha mey waxaa jiro warar soo baxay oo sheegaya in doorashada dibadhaceeda ay salka ku hayso iyadoo khilaafka dhinacyada wakhtigan ay u muuqdaan inaanan wax hale laga gaarin axmed ducaale geelle xaaf oo ah ganacsado degan magaalada muqdisho waxa uu ka mid yahay saddexda musharax ee ka qayb gelaysa doorashada maamulka galmudug ee ku sugan magaalada cadaado khadka telefoonka ee cadaado ayaan kula xiriiray si aan bal wax uga weydiiyo aragtidooda see u arkaan in doorashadii dib ay u dhacday de waa wax dhibaataa ma laha wax dhibaataa ma laha laba beri iyo saddex beri wax dhibaataa ma leh inkastoo ugu yaraan afar jeer oo horaa dib loo dhigay marka tanna bilaan soo dulqaadanay inaan laba beri dulqaadanay wax weyn maaha
waa tahay saasan baan leeyahay wax
waayahay galmudug dhinaca kale markii la fiiriyo mushkilad ayaa waxay ka taagan tahay in heshiis rasmiya la dhex dhigo maamulkii galmudug iyo sidoo kale dhinaca ahlusunna waljameeca marka haddii doorashooyinkan ay dhacayaan haatan makula tahay in si degan oo dhib la-aan ay u dhacayaan door u dhici karto doorashada is afgaradna ay kasoo bixi karto maamulka marka uu meesha yimaado aad iyo aad baan uga ugu rajo weynahay weliba anigu waxaan maaragtay ku haminayaa mar haddii haddaan anigu noqdo madaxweyne waxaan aad iyo aad ugu rajo fiicanahay boqol kiiba boqol inaysan muddo dheer qaadan doonin dib u heshiisiintu haddana meel fiican bay maraysay oo gorgoro un ah gorgorona waa laga heshiiyaa xun baa lagu heshiinaya marka dambe marka ismalihii waqti dheer bay qaadanaysaa haddii anuha soo baxo sidoo kale ilo xog ogaala oo ku sugan magaalada cadaado oo aan la xiriiro ayaa iyaguna waxay ii sheegeen in dib u dhaca doorashada ee wakhtigan aysan ahayn mid salka ku haysa khilaafka dhinacyadan balse ay tahay dib u dhaca mid ay dowladda federaalk ee soomaaliya ee wasaaradda arrimaha gudaha ay kaga codsatay in dib loogu dhigo maalmo doorashada si markaasi looga baaraandego sugidda amniga goobta doorashada oo ay ka dhacayso qalabka doorashada oo suurto gelinaya qabsoomidda doorashada ee la geenaya meeshaasi iyo sidoo kaleeto beesha caalamka xubno ka socda oo doonaya in ay goobjoog ka noqdaan sida doorashadu ay u dhici doonto aad iyo aad bay umahadsan tahay zaare cabdi axmed ayaa inala socodsiinaysay warbixintaas halka ad ka dhegeysanayseen waa v o a